aynu ku bilownay wasiirka wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim oo waraysi siiyey idaacadda v o a isagoo ku sugan galbeedka gobolka city ayaa ka warbixiyey dadka ka soo barakacay dagaaladii dhowaan ka dhacay halkaasi u dhexeeya canfarta iyo soomaalida wariyaha v o a ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata ayaa waraystay wasiirka aad baad umahadsan tahay dadkan kolley de waxay kasoo barakaceen goobihii ay dagaaladu ka dhaceen gaar ahaan labada magaalo ee canduuftu iyo iyo dan la helay iyo iyo adigu tuugooyin ku wareegsan dhulkaasi kasoo barakaceen dhulkii de dagaala dagaalka ka dhacay oo ay weerarada kasoo qaadeen maayo gacantarku halkaas kolley waxyaalo fara badan baa dadka soo gaadhay dadkii shacabka ah midka magaalada canduufta deganaa dhammaantood way soo wada qaxeen meelaha ilaa hadda meelaha ay kusoo qaxeen way kala duduwan tahay oo dad si xad qanaad ay usoo qaxeen marka meelahaan isleenahay dadku way soo gaareen waxaa kamida meel caydiiri la dhaho iyo meel garbacada la dhaho sidoo kale dhinaca beri weyn iyada laftooda dad baa yimid marka dadku meelahaas u badan yihiin meel kaloo caska la dhaho iyada laftooda waxaa yimid dadkii gaar ahaan dan la hele kasoo qaxay baa yimid marka dadku aad bay u badan yihiin ilaa shan iyo toban kun oo qoys way badan yihiin kolley tirakoobkii baan ku wadnaa hadda diiwaangelintii baan ku wadnaa ilaa shalay iyo dafaad iyo maaragtay muddo saddex maalmooda goobahaas aan joognan ku sugnay marka diiwaangelintii baan hadda wadi weli wadnaa tirada rasmiga ah marka dib bay kasduman doontaa waa tahay sidoo kale gobolka waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar bal ujeedka socdaalkooda haddii aad ka horeyso nooga warbixiso kolley socdaalkaasu dee wuxuu la wuxuu la xidhiidhaa dhibaatooyinka meesha ka dhacay buu la xidhiidhaa iyo saamaynta ka dhalatay dagaalada ka socday magaranaysa muddaaba ka socday deegaanada xadka udhexeeya maaragtay somali state iyo canfarta xadka udhexeeya dagaalada ka socday marka xaaladan soo cusboonaatay dadkan soo qaxay magaranaysaa gobolka oo marka horeba dhibaata ay kasii jirtay oo abaara ay ka jireen inkastoo hadda roobkii udaay yani waxyaalahaas oo dhan waa waxyaabo saameyn ku leh maaragtay nolosha bulshada ku dhaqan gobolka marka si guud maarata booqashada waxaa la xidhiiday oo nin dadka lasoo arko in maarata wixii dhibici gaari lala qaybsado in loo muujiyo in dowladdu ay garab taagan tahay oo magaranaysa ay ku dadaalayso sidii dadkaasna maarata noloshooda loo habayn lahaa oo meel loo saari lahaa wixii kale magaranaysa siyaasad ahaan iyo difaac ahaana looga tashan lahaa dad tiro badan ayaa soo barakacay ilaa hadda maxaa gurmad oo loo fidiyey dadka barakacayaasha ah dadkaas ilaa hadda waxaan gaarsiinay macni gurmado kala duwan baan gaarsiinay oo raashin iyo maaragtay agabkan shaltarka ah baanu gaarsiinay laakiin meelo badan oo ilaa hadda aanaan gaadhin baa jirta dhibaatada ugu badanna waxaa weeya sabab badan baa ka daay dhulka wadooyinkooda aad bay waxay ku yihiin waa dooxyo waaweyn oo aan la dhex mari karin oo mar haddii roob doo aan la mari karin marka waxaa jira meelaha aanaan gaadhin ilaa hadda garbacada iyo iyo caydiidi ilaa hadda ma aanaan gaadhin inoo suurageli weyne baabuurkii aanu dirnay dhexday kasoo noqdeen raashinkii meel dhex ayay ku dejiyeen oo iyagana sadiidada ay yimaadeen oo macnihii ay joogaan ilaa kun qoys ay degan yihiin raashinkii lagu dejiyey waxaan markaa kolley ka satiraynay ilaa shalay iyo daraad waxaan ka satiraynay balqaasi kale wax loo gaarsiin karo dadkaas maadaama wadooyinkaa xiran yihiin aan waxaan ku guulaysanay inaanu helno diyaarad helicopter inaanu helno haddii aan helno taasaan ku hawgeli doonaa aan ku gaarsiin doonaa meelaha de aan dhul ahaan wax loo gaarsiin karin haddii aan waa tahay markaa isku soo duubto maxaa la dhihi karaa waa sidee xaalada dadka barakacayaasha ah ee hadda ku sugan yihiin ee markaasi kasoo barakacay dagaaladaas wallahi xaaladu aad iyo aad bay u adag tahay waxaa weeye dad dhan oo de magaalo deganaa oo ganacsigoodii haystay oo noloshoodii haystay oo caruur lahaa oo waayeen lahaa oo kuwa maaragtay xanuunsan lahaa oo hal mar soo wada qaxay muddo kooban gudaheed kusoo qaxay waad garan karaysaa dhibaatada ay leedahay dadku waxaa weeye qaarkood gaadiid bay kusoo qaxeen qaarna lug bay kusoo baxeen kunkay kusoo qaxay xataa wadooyinku way waxu yihiin meelahaasaa lagaga wadayiri gaadiidkii marka dadka runtii dhibaato fara badan baa ayaa ka gaadhay ilaa ay kasoo gaarayaan yani siday usoo gaari lahaayeen meelo nabadgelyo ay dib fara badan baa kasoo gaadhay dadka laba maalmood saddex maalmood lugeynayay haddii laga hordayn lahaa gaadiid oo laga hordayn lahaa xataa waxaa ma gaari karo oo gaadiidkii meeluu mara ma laha marka dhibaato fara badan baa runtii ayaa dadka lasoo daristay waxaa jirta ma garanaysaa hadda meesha caska la dhaho kale qoysas fara badan baa degan xanuuno calool xanuun xanuunada ka dilaacay kuwaasoo hadda hay-adda nsf maaragta iyo xafiiska caafimaadka iyo ay gacanta ku hayeen kiisas dhowra baa laga sheegay marka si guud dee dad soo qaxda garan karaysaa dhibaatada maaragta ee qabaa mudane wasiir dadkan waxay kasoo barakaceen sida la sheegay guryahoodii iyo dhulkoodii marka ma jiraa qorshe dawladdu ay dib ugu celin doonto dhulkoodii ay kasoo barakaceen wallahi taa kulle waa qorshaha guud ee magaranaysaa dawladda waxaa weeye hadda waxaan xooga saarayno waa dadkan sidii arrimaha maaragtay gargaarka looga caawin lahaa sidii meel laisugu soo ururin lahaa sidii noloshooda loo daryeeli lahaa sidii maaragtay meel ay sal ka dhigaan loogu samayn lahaa hawlaha hadda aan ku mashquulsanahay ka taas weeyaan laakiin hawlaha mustaqbalka hadda kulleyba siyaasad ahaan waxaa weye dowladda deegaanku mowqifkeedu wuu caadi yahay dhulkaas waxaa weye dhul soomaaliyeed weeye dhul laga tanaasulayo ma aha marka waxaa weye de waa hawl kolley u taagan dowladda hadii ilaaha
kaasina wuxuu ahaa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim oo u waramayay wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata